halkani waa washington allaantaab soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo weliba efhimyada geeska afrika iyo caalamka dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay labiyo tobanka bisha abriil ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah qayb labaad oo ka hadlaysa raashinka ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in la qaato xilliyada ramadaanka khudrawaadka cagaaran maaddo laydhaa sinki baa ku jirta soomaalku markana waa maaddo weeyaan maaddadaasi waxay kor u qaataa maadaama qofku soo daalanaa u soomanaa maadaama ay fahankiisii caqligiisu hoos u dhacayo kor bay u qaataa sidoo kale waxay keentaa jidhkiisa inay maadooyinku kala gudbaan kondaktar bay samaysaa
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan arday baratay cilmiga injineernimada oo soo sahamiyee nashqad cusub oo loo dhisi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada qardho kaalimihii qhasiidooyinka bisha ramadaan iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida markabaha kuwa diyaaradaha xambaara oo uu maraykanku leeyahay ayaa u dhowaaday xeebta kuuriyada koonfureed markii u horreysay tan iyo sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban taasoo ah dhoolatuskii u dambeeyey awoodda milatariga maraykanka oo imanaysa xilli dhowaan ay kuuriyada waqooyi tijaabiyeen gantaalaha ridada dhexe kooxda u s s abraham lincoln ayaa gaadhay bariga olson oo ah magaalo ku taalla koonfur bari kuuriyada koonfureed iyadoo ay u eeg tahay inuu ku nagaan doono halkaasi saddex ilaa iyo shan maalmood sida ay ku warrantay wakaaladda wararka yonhab iyadoo soo xiganaysa sarkaal aan la magac dhabin oo maraykana ayay wakaaladda wararka reuters ku warrantay inaa kooxda markabka la socotay ay ku sugan yihiin badda bari oo sidoo kale loo yaqaano sea of jabaan ay carbiisa la samaynayaan ciidamada jabaan si ay u xaqiijiyaan xulafada iyo weliba iskaashiga gobolka madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ugu baaqay midooda yurub inay cunaqabatayn ku soo rogaan dhammaan bangiyada iyo weliba sidoo kale ay joojiyaan saliidda uga timaada dalka ruushka isagoo soo saaray baaqiisii u dambeeyey maantoo salaasaha xilli uu taageero u raadinayay soo afjaridda gelitaanka ruushka ee ukrain isagoo hanaana muuqaal ah oo lasoo duubay ee kula hadlayay sharci dejinta litwaniya ayaa uu zelenski waa madaxweynaha ukraine uu sheegay haddii reer yurub ay sii wadaan la ganacsiga ruushka ay arrintaasi hogaamiyaasha ruushka ay u yaqiinsan doonaan amaba ay u aqoonsan doonaan inay si u sii socdaan iyadoo aan lala xisaabtamin amaba aan la ciqaabin xubnaha midooda yurub ayaa soo saaray cunaqabatayno badan oo ay la beegsanayaan saraakiisha ruushka iyo weliba ganacsigooda hase yeeshee ma aanay u dhug yeelanin inay si deg deg ah ay u jaraan gaasta iyo weliba saliidda uga soo degaysa ruushka xilli uu seleniski uu taasi ku booriyey dalalkaasi yurub iyadoo qaar ka mid ah reer yurubna ay cabireen aragtidooda ku aadan sida ficilada noocana ay u saameyn karaan dhaqaalahooda marka loo eego ku tiirsanaantooda tamarta uga timaada ruushka dhegeystayaal warkiina waa naga intaas duhur waxaana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay magaalada qardho waxaa gaadhay arday baratay cilmiga injineernimada halkaas oo ay sahameen ay ku soo sameeyeen qaab dhismeedka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi qardho haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf
kooxdan dhallinyarada ah ee baratay kulliyadda cilmiga injineerinka kuna jira sanadkoodii ugu dambeeyey ayaa go'aansaday in buuggooda dhammaystirka heerka jaamacadeed ay ku diyaariyaan nashqad iyo sahmin lagu samayn doono garoonka diyaaradaha ee magaalada qardho dhallinyaradan ayaa sheegay inay doonayaan inay u diyaariyaan garoonka nashqad anfici doonta mustaqbalka gaar ahaan markii loo baahdo in la dhiso waxayna xuseen dhallinyaradani in si isxilqaana ay aqoontooda ay uga qayb qaadan doonaan sidii qardho ay u heli lahayd garoon la mida kuwa ku yaala gobollada dalka sahmintan iyo cilmi baaristan dhallinyaradan ay wadaan waxa ay sidoo kale sheegeen in markii ay dhammeeyaan ay bandhig u samayn doonaan iyagoo kaashanaya maamulka iyo weliba bulshada magaalada qardho cabdulaahi salaad oo ka mida injineerada dhallinyaradan hormuudka u ahaa ayaa faahfaahin ka bixiyey cilmi baaristan ay wadaan dhallinyaradani ujoodka looga leeyahay waa ardadan qalin jabinaysa oo sanad walba activitiga soo saaraysa inuu noqon shaqaday qabanayaan shaqo khasaadhay ay noqoto shaqo bulshadii deegaanka u noqotay oo u hartay mashruucuna noqdo mashruuc miro dhalay ujeedka labaadaan ka leenahay waa inaan tusno activitiga kan ama arday capacitiga ay leeyihiin inay ku filan yihiin mashaariicda waaweyn ee awal loo baahnaa in looga keeno khuburo dibadda looga keeno ama assessmentigooda ama desaynkooda hore ay ku baxdo mashaariic ama dhaqaale aad u xoogan leh inaan anagu mashruucaas aanu markii hore bilowno ku bilowno dadka deegaanka aan tusno hadba meesha baahidu ka jirto meelaha u baahan inay gacmooda jir wax ku gooyaano ay isugu tagaan basity dhammaystiran leh dhammaan mashruuc walba ka qayb qaadan karta oo fulin karta qaar ka mid a dhallinyarada cilmi baaristan iyo sahmintan ku sameeyey si loo nashqadayo garoonka diyaaradaha ayaa docdooda ka hadlay hawshan baaxadda leh ay wadeen waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in maanta halkan ay joogaan islamarkaana sahmin ay ku sameeyaan qaabka uu noqonayo dhismaha garoonkan oo ay maskaxda ku hayaan ama qorshuu hadda yahay iyo hadda dhulka hadda maanta aan joogno runtii aad bay u kala duwan yihiin waxa weeye waxaan aaminsanayn dhul intaa ka badan in loo baahan yahay si loo helo airport international ah waxaan kula talin lahaa maamulka oo hadda uu nagala joogo maayarku iyo maxaa la yidhahda communitiga qardho runtii noloshu waa isbedelaysaa in waxa weeye la waasicin karo airboodkan oo dhul fiican loo sameeyo waanan ku faraxsannahay inaan muxuu ahaa riyaan ku taami jirnay inaan maantay fulinay shaqooyinka aan qabanay boqolkiiba konton awal ahaa oo ugu horeeyo dhisaynskii qardho airboorkan injineer abshir muuse waxaana ugu talagalnay inaan muxuu ahaa la tartaansiino erboorada caalamka weliba aan ka horumarsiino kuwa africa dhisaynadiiska aan u samayna waxaa ka mid ah terminaal caalami ah oo dhisaynkiisu uu yahay shal structure waxaan kaloo aan u samaynay muxuu ahaa masaajid homtayl full station uu muxuu ahaa badan aysan lahayn diyaaradaha deegaanadeena puntland waxaa kaloo aan u samaynay baakin weyn uu muxuu ahaa ay diyaaraduhu muxuaa dhigan karaaniin waxaa kaloo aan u samaynay oo kale hangar lagu hagaajinayo muxua diyaaradaha haddii muxua ay cilado ay la soo kulanto waxaa kaloo aan samaynay tower maantay iyo shalana waxaan qabanay muxuu ahaa terminaalkii ranweygii diyaaradda ku ordaysay oo awl waxaan rajeynaynaa maamulka iyo dowladdaba in muxuu ahaa mirahaas iyo wakhtigaas aan gelinay erboorka muxua qardho in riyadaas loo rumeeyo shacabka magaalada si ay ula jaan qaadaaneen dalalka dariska ah ama ugu hormaraaneen cumar cismaan cabdi iyo mustafa yaasiin salaad oo ka mid a dhallinyarada magaalada qardho islamarkaana wax ka barta halkaasi ayaa soo dhoweeyay dhigooda magaalada boosaaso oo halkaasi u tegay inay soo kororsadaan aqoon iyo saameyn lagu samaynayo garoonka waxayna u mahad celiyeen dhallinyaradani uga timi magaalada boosaaso si cilmi baaris iyo weliba nashqadaynta mustaqbalka garoonka diyaaradaha magaalada qardho ay u sameeyaan iyagoo adeegsanaya aqoontii la baray waxaan ka mahad celinaynaa barnaamijkan quruxda badan ee qiimaha badan ee baaxadda leh ee aad deegaanakan iyo ereborkanba la soo jeclaateen mar koowaad iyo mar labaadba sida horey loo soo sheegay maanta waxaan ku sugannahay erborka injineer abshir farxad bay noo tahay annaga ka deegaan ahaan in dhallinyaro dalka gudihiisa wax ku baratay ay assessment noocaas ah ay deegaanadooda ka samaynayaan waxaan aaminsanahay inaan loo baahnayn injineero ajnabi ah ee injineerada wadanka wax ku bartay ay barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo ka badanba iyagu ku filan yihiin
oo looga maarmay dadkii melafoo looga keeni jiray hadda diyaariyey arkayna sida deegaamo kale fayno kale iyo strategy balankii ee degmadu iyo balin loo diyaariyey waxaan rajaynaynaa maantana insha allahu inay soo saari doonaan balayn insha allah qurux badan oo disayn fiican ah ayaa rajay inay soo saari doonaanin
ma ahan markii ugu horraysay dhalinyaro baratay cilmiga injineerinka ay saamin iyo weliba nashqadayn ay u tagaan garoomada diyaaradaha ee magaalada boosaaso iyo weliba magaalooyinka kale dhalinyaradan ayaa si isxilqaama u taga goobaha ay ka socoto dhismayaasha sida waddooyinka si ay halkaasi uga soo helaan aqoon islamarkaana ay u wareystaan injineerada baaxadda leh ee ka shaqeeya halkaasi yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waagaag dhegaystayaal yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsan yahay qeybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta way inoo soo socdaane markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan
salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo subxaan rabbigaaga bari sajuudiyo salaada badi sonkiyo sakadaada dhoo adduunyada samaaha badi samaaha badi so-aasha khayaama iyo siraadeer baana suge subanu nabiga ku sale aduunyada samaaha badi samaaha badi so-aasha khayaama iyo siraadeer baana sugay subanu nabiga ku sale aydkii ambiyaashu alfa salaamulah saydi ya rasuulallah saydi saydkii ambiyaashu alfa salaamulah calayh satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo dunida safar baa ku nahay satirowka sareeya iyo sabuulka xisaabiyo safkii jana noogaye hel jana noogaye safkii aad xaraysay iyo asxaabadii soo banayd alloo sugta noogaye jana nooga yeel jana nooga yeel safkii aad xaraysay iyo asxaabadii suubanayd allow safta nooga yeel saydi yaa rasuulallah saydi saydikii ambiyaashu alfa alfa salaamullah calayh saydi yaa rasuulallah saydi saydikii ambiyaashu alfa alfa salaamulah sunada nabiga garaa sugo iimaanka sugo sinabadii sunada nabigaga raa sugo iimaanka sugo sinabadiintaada dhoo samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbigaa ku bari sareena adkaartide subanu nabiga kudale samadu way furan tahay furan tahay sacabka rabbiga ku bari sareeda aad gaartide subanu nabiga ku sali sayidi ya rasuul allah sayidi sayidiki ambiyashu alfa alfa salaamullah alayh sayidi ya rasuul allah sayidi
yaa rasuulallah sayidi dhegeystayaal qasiidadaasi bisha ramadaan haddaynu intaasi kaga soo gudubno anaguna mar kale aanu dileenahay dhammaantiinba ramadaan wanaagsan iyo weliba duhur wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aynu hore ugu sii soconno qeybaha kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhakhaatiirta iyo weliba aqoon-yahanada ku takhasusay cuntada iyo nafaqada ayaa inta badan marka la gaadho bishan barakaysanan ramadaan waxa ay bulshada la wadaagaan qaabka ugu habboona ee dadku cuntada u cuni karaan maadaama uu isbedelo jadwalkii cuntada loo cuni jiray waxaanan idiin soo gudbinaynaa qaybtii labaada waraysi ku saabsan arrintaasi iyadoo qaybtii koowaadna dhegaystayaal aad ku maqasheen idaacaddaiyadii shalay toole haddaba maxamed faarax kibaar oo bara ka ah jaamacadda hoon ee magaalada boorama ayaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya waxaana la kulmay islamarkaana magaalada boorama ku waraystay waryahayaga haashim sheekh cumar good
niyo maadada saambuusa la idhaahdi labanu kala dadkaa saddex baanu kala saari doonaa saambuusaha maadada la idhaahdi ma dadka yaryar mise dadka waaweyn dadka yaryar daqiiqda saambuusa laga sameeyey iyo iyo basasha iyo khudrawaadkaasi faa'iido way u yeelanayaan waa dhallinyartiiyo dadka soo koraya laakiin qofku hadduu afartan dhaafo waxba faa'iido uma yeelanayaan laga reebo tamar yaroo siiyeen mooyaane bahasha daqiiqda ee laga sameeyey saambuusa maaddo karaab la yidhahda ku jirta ingiriiska maadada karaabkaa soomaaliku ma garan lakiin waan sharixi doonaa maadada karaabka la yidhahda waa maado tamarta jirka kor u qaata jirkana dux bay ku kordhisaa dadku buurnaashay ka qaadaan waxayna kordhisaa heerka sonkorta jirka sidaa daraaddeed waxay sababtaa inuu qofku macaan u nuglaado sidaa daraaddeed ama calool weynaado ama uu naaxo saambuusaha iyo wixii daqiiq ka yimid calool istaagna way soobaan sidaa daraaddeed dadka waaweyni inay iska yareeyaan baa loo baahan yahay laakiin dadka da'da yaryare soo koraya way isticmaali karaan khudaarta kale aad sheegtay ee ay ka mid yihiin tufaaxa cinabka liinta xabxabka kuwaas maxay iyagu faa'iido u leeyihin marka ay afurayaan ama liin macaan ha haato ama liin dhanan ha haato weliba ta oranjka laydhaa liin macaanta ha ahaato maadada taasi xanuunka faaliga la ydhaahdo qofku hadduu ku soo socdo way yaraysaa hybartanshanka dhiikarka hoos bay u dhigtaa xanuunada ku dhaca gaasteriga ee naburka caloosha u sameeya way yaraysaa xanuun laydhaa arteriocalarosis baa jiro xididada dhiiggii yaryaraaday markuu dhiiggii guntamo dhiiggii jirhkao dhan ma wada gaadho sidaa daraaddeed qofkaasi waxaa looga baqaa xanuunada laydhaa cardiofascular disease wadna xanuunka marka dambena faaliga keena kuwaan way yaraysaa waxaa kaloo yaraysaa maadada infectionka xanuunada laysqabadsiiya faafa waxaa kaloo mas muruqyadeennu soo ma daalin marka lasoo somana muruqyadaasi inay daalaanna way yaraysaa muruqyadii daalaba kor u qaadaysaa waxaa kaloo keentaa difaaca jirhka ee xanuunada iska difaacayo way xoojisaa iskinka maqaarkeenna xanuunada ku dhaca ama daamijka ku dhacana way yaraysaa sidoo kale waxaa kaloo keentaa waxa laydhaha bolor shugar lefelka qofka hadduu macaan uga baqayay heerka sonkorta jirhkana hoos bau dhigtaa caafimaadkan dhaana korbau qaadaa maadadan waxaa kaloo yaraysaa liin macaantu waxa laydhaha werwerka way yaraysaa seexanwaaga way yaraysaa gabowga way ka hortagtaa wadna xanuunka way yaraysaa sidaa daraaddeed waxay culimmada cuntadiiya nafaqadu ku taliyaan wad ilaahayoo ku dilo mooyaane cimridheerna way keentaa waa liin macaanta iyo liindhanaanta waxa liin laysku idhaahdoo dhanba noocay doonta ahaatee bahalka tufaaxa laydhaha haddaan ku cejisiiyo xigmad ingiriisaa jirto one abel ee day away ee furmee dhaktar baa laydhaha maalintii haddaad hal tufaax cunto dhakhtar uma dhowaanaysa waad caafimaad qabaysaa baa looga jeedaa maadada tufaaxa laydhahda waxay keenta waxaa ka mida maadada tufaaxa laydhahda waxay keenta waxaa ka mida kow waxay keentaa calool istaagga yaraysaa waxay keentaa nutrientiska nafaqeeyaasho dhan baa ku dhan timaha koritaankooga ayay ka qayb qaadataa oo timo badan baa dadka u soo baxa ama way ilaalisaa inflamationka waxa laydhaha caabuqa caabuqa caloosha iyo ku dhaca jirka way yaraysaa waxay kaloo keentaa maskaxda iyo kor u qaadaa dumarka uur kale welibana soomanna way u fiican tahay had iyo jeerna waxay gubtaa faatiska iyo duxda jirka taana way gubtaa waxayna keentaa weyt management qofku hadduu yar buuran yahay weydkiisu kuma kordho sidoo kale waa tufaaxa waxay kaloo xoojisaana waxaa laydhaha boon istrankas lafaha way xoojisaa ilkahana way xoojisaa nafaqeeyo yaal badanna way ku jiraan qofku maadaama uu tufaax cunana sidaa daraaddeed ma gababo waxa laydhaha anti agin daday ka hortagtaa taasina waa tufaaxii weeyaan khudrawaadka kale intaa soo raaca waxaa ka mid a khudrawaadka cagaaran maaddo laydhaa sinki baa ku jirta soomaaliku magana waa maado weeyaan maadadaasi waxay kor u qaataa maadaama qofku soo daalanaa u soomanaa maadaama ay fahankiisii caqligii soosu dhacayo kor bay u qaataa ee sidoo kale waxay keentaa jidhkiisa inay maadooyinka u kala gudbaan kondaktor bay samaysaa ee waxaa kaloo samaysaa maadada toxinka jidhka sunta ku ururta ayay ka saartaa ee sidaa daraaddeed maadada tastostronka ee raganimada keenta ee unugyada ragga soo saartana ee korbay u qaadaa fertilityga tarankana korbay u qaadaa ragga qaarkood markay starvation wax layidhaha jira dagaalkii labaad ee adduunka waxaa la ogaaday dhalmada taranku adduunyada hoos ba u dhacday waxaa la ogaaday maadaama dhulka macaluuli ka dhacday raggii waxay cunay wayn way dheli waayeen markaa daraasade la sameeye waxay soo saartay ragga maadada sinkigu hadday ku yaraato taabaa soobaysa taasina maadaama ninku muddo dhan soomanaa tamartiisu hoos u dhacaysa tamartiisay xoojinaysaa laakiin halkee laga helaa waxaa laga helaa maadada la yidhaha kaabashka iyo khudrawaadka cagaaran baa laga helaa markaa kaabashkaa la badiya taasina ragga ayay gaar u tahay maadada tamaandhada la yidhahdana waa la badsadaayo iyadoo qaydhinba la cunaa lama kariyo tamaadka isagoo qaydhiin muxuu faa'iido leeyahay dadku haddii ay ku afuraan soomani waa su-aasha taa jawaabta waan soo waday tamaandhadu haddii la kariyo faa'iida daraya iyo cuntadii iyo nafaqadii ku jirta way ka tagtaa dabkaa ka kaxeeya laakiin iyadoo qaydhin baa la isticmaalaa macaadiirkeega faa'iidada ay leeda waxaa ka mid a laba fiitamiin baa ku badan labada fiitamiinoo ku badan mid waa fiitamiin a midna waa fiitamiin c marka waxyaabaha kale aan ka tagaan u soo socdaa maadada fitamiin c da la yidhaahday maqaarka qofkay qurxisaa qof dhalaalaya way ekaataa maadada fitamiin e da la yidhaahday waxay samaysaa difaaca jirhkay xoojisaa oo xanuunada qofkii uma nuglaanayo maadada la yidhaahdo fitamiin c du ciridka iyo ilkaha shaqadooda kor u qaataa waxaa kaloo u qaataa qofka hurdada qofka inuu hurda wanaagsan seexdana korba u qaataa maadada kale fitamiin e da la yidhaahday karatinization maadada leedaho timaha halka ay ka soo baxayaan ayay xoojisaa hadday ku yaraato qofka baa ka daata intaa labada fitamiin marka laga tago bahashan waxaa ku badan tamaandhada qalkeega caloosha biniaadankumaa shiido oo iyadoo sideeda saxarada raacdaa maada laydhaha selilos baa ku jirta maadadaasi waxay kor u qaataa dheef mareenka caafimaadkiisa kor u qaataa sidaa daraaddeed waxaasoo faa'iida ayay leedaa tamarna waa laga helaa kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo bara ka ah jaamacadda hoon international ee magaalada boorama kana dhiga maadooyinka cuntada iyo nafaqada oo inooga warramayay cuntooyinka bisha ramadaan faa'iidada u leh qofka sooman inuu isticmaalo xilliga uu afurayo qaybo kale uu kaga hadlayo aqoon-yahan maxamed isla cuntooyinka rabadaanka qofka sooman u habboon inuu isticmaalo wakhtiyada afurka cashada iyo suxuurta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeenna dambe cuntooyinkaasi oo mid walba faa'iidada uu qofku ka helayo uu inoo faahfaahin doono aqoon-yahan maxamed haashim sheekh cumar good v o e boorama
waagaag dhegaystayaal haashim iyo maxamed ba aad bay u mahadsan yihiin qaybaha dambe ee idaacadda ayaanu sii socon doonaaye inta aynaan gabagabada gaadhin aan qodob ka mida wararka adduunka ugu waaweynaa aana dibidii xasuusiyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa ugu baaqay midooda yurub inay cunaqabatay in ku soo rogaan dhammaan bangiyada ruushka islamarkaana ay joojiyaan saliidda uga soo degta amaba uga timaada ruushka isagoo soo saaray baaqii u dambeeyey maanta oo salaasaah si loo taageero soo afjaridda gelitaanka ruushka ee ukrain isagoo hanaana muuqaal oo lasoo duubay kula hadlaya sharci dejinta dalka litwaaniya ayaa uu sheegay seleniski haddii ay eree yurub oo sii wadaana ganacsiga ruushka ay hogaamiyaasha ruushku yaqiisan doonaan inay sii socon doonaan iyadoo aan la ciqaabin xubnaha midooda yurub ayaa soo saaray cunaqabatayno badan oo ay la beegsanayaan saraakiisha ruushka iyo ganacsigooda hase yeeshee maanay u dhug yeelanin in ay si degdega u jaraan gaasta iyo saliidda uga soo degaysa ama uga timaada ruushka xilli seleniski waa madaxweynaha ukrain ee uu taasi ku booriyey qaar ka mid ah reer yurubna ayay ku cabireen aragtidooda ku aadan sida ay ficilka noocan ahi u saameyn karto dhaqaalahooga iyagoo oo sheegay marka la eego ku tiirsanaantooda tamarta uga timaada ruushka haatana dhegaystayaal ayaynu jalleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan wahgaaga dhegeystayaal qasiidadaasina waxaa ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo oo dhegeystayaal idaacadda tan xigta intayn isugu iman doono afarta galabnimo sidaa iyo nabadgelyo